waa xilli barqo ah cabbaara tobankii barqanimo waxaan kusii jeednaa beeraha carasan ee uu ka yagleelay duleedka magaalada jigjiga ee gobolka faafan maxamed jidwaaq oo ka mida beeraleyda deegaanka soomaalida waxaan haatan kasii bixaynaa magaalada jigjiga inagoo ku soconno beerta carasan taas oo uu jigjiga ka aas-aasay duleedkeeda aaga buurta kaaraamardhe ee magaalada jigjiga maxamed jidwaaq oo ka mid ah qurbajoogta u dhalatay deegaanka soomaalida islamarkaana la yimid fikir aad muhiim ugu ah bulshada kaasoo ah in dhulka wax laga soo saaro inta uu socdo safarkeenu waxaan kusii indhadoogsan doonaa dhul beereedka gobolka barwaaqa sooranka ah ee faafankaas oo daawashadiisu indhahaadu aanay ka dhiglo waxaan ku sugannahay beerta carasan run ahaantii waxaad ku arkaysaa waxyaabo la yaab leh khudaar noocan oo kale weli kumaana arkintan jigjiga dhexdeeda joogay khudaar saan uga baxda deegaankeenna ayaa laga helaa oo intaan la ega fiir intay la egtahay qajida kolley basbaaska maxaan ku raadaay waa sida la sheego qaybo ka mid a caafimaadku maxaan ku raadaay qaataa wuuna basbaaskan uu ka macaan yaha la odhan karaa waa ka macaan yahay
kuma qabaan kuleelkiisana ma dareemaysa
runtii aad uma sii kululaa aad uma sii kulula midaan kale xataa waa ii diyaarsan tahay ina ciidanaa ku dabacun tartaa beeruhu waxa ay isugu jiraan dhowr nuuc kubaa oo soo saaro ayuu nuuc qudaarta qaybaheeda kala duwan ee dhulka kasoo ko'da kani waa maxamed maxamuud oo loo garan ogyahay maxamed jidwaaq waxa uu ka mid yahay dadka dib ugu soo laabtay deegaankii ay u dhasheen kadib isbedelkii ka dhacay ethoobiya iyo sidoo kale deegaanka soomaalida maxamed jidwaaq ayaa deegaanka soomaalida ka hirgeliyey dhul beereed aad u baaxad weyn kaas oo manaafacaad badan u leh bulshada ku nool aagan waxa uuna isugu jira dhulbeereedkan wax soo saarka qaybihiisa kala duwan maxamed ayaa wax soo saarkiisa uu iibgeeyay isla deegaanka gudihiisa iyo sidoo kale guud ahaan dhulka ay soomaalidu degto ee geeska afrika cimiladan aan waxba maaragtay u baahnayn dhulkan oo firjinka ah dadkii lahaana way ka gaajaysan yihiin waxaan xasuustaa maamaha siyaad barramaro allah u naxariista uu yidhi waddanka waxaa ku nool dhul qani ah ay ku nool yihiin dad faqiir ah anaa dadka deegaanka ku nooli dhulkay haystaan waa dhul qani ah laakiin shacabkooda faqiir dhulkaanaad haysataa aamin nin walba soomaali dhul kastoo soomali wax lagu beeran karaa weli waxaan ku wacyigelinaa qof kastoo soomaali deegaankuu degan in wax ku beerto waxa uu inoo sheegay beeraleyda soomaalida inay mararka qaar caqabado badan kala kulmaan qowmiyadaha kale ee dalka kuwaa oo suuqa wax ku ciriiriya waxa uuna sheegay in qiimihii ay rabeen in ay ku iibiyaan mid aanan ahayn mararka qaar ay iyaguna suuqa kusoo geliyaan taana ay caqabad ku tahay siyaad bashiicsanayseed hersareed cadda star f m jigjiga